taliya ku-xigeenka saldhigga booliiska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ahna madaxa baarista gobolka axmed cali oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay inay wadaan dadaalo looga hortagayo falalka lidka kuwa ammaanka gaar ahaan dhaca taleefanada loo geysto bulshada magaalada beledweyne buliis ahaan waxaan sameynay dadaalo arrimahaas looga hortegi karo ama lagu yarey karo in dembiyadaas ay dhacaan run ahaantii dembi meel walbu ka dhaca laga soo bilaabo maxaa lahaa buni aadam qaabiil iyo habiil dembi mar walba waa dhacaya laakiin anaga boliis haddaan nahay waxaa u samaysanaa inaan dembiga ka hortagno hadduu dhacana aan ka daba tagno waxyaabaha dhaco hadda waxaa ugu badan burcadnimada in taleefano la dhaco kale in bajaajyada lakala dhaco arrimaha maxaa lahaa salka ku hayo qabiil saas darteeda waxaan sameynaa haddii ayna soo gaarto ashtako ama dacwo ama qof cabasho ah oo ka dacwoonayo in maxaa lahaa dhib uu ku dhacay ama lagu xadgudbay waxaan sameynaa inaan arrimahaas dabagalno soo qabanno cidda dembiilaha ama falka gashay kadibna maxkamadihii hadda waa shaqeynan oo active maxkamadda horgeyno oo wixii uu sharci uu ka qabo amarsiino haddii qofka maxaa la dhahaa uu dhibka loo geystoo kale uu maxaa la dhahaa qofka uu la macaamilane waxaa waaye xaqu uu leeyahay inuu dacwadiisa la laabto ama uu cafiyo qofka dhibka u geystay laakiin badanaa hadda waxaan ku dadaalnaa in maxaa la dhahaa dembi uusan dhicin dembiga aan ka hortagno aan yareyno ama aan ka daba tagno waxaan rajaynayaa in bulshada ayagana maxaa la dhahaa ay kaalin ka qaataan arrinta noocaas ah oo ay soo sheegaan ama boliiska ay la soo wadaagaan mar allaala markii dembi uu dhaco oo ay dhahaan waxaasaa aan macnaha meeshaas ka dhacay ama maxaa la ciddii geysatay haddii yaqaanaa inaysan ka baqin oo ay sheegaan oo ay dhahaan ay markhaati furaan dabcan markhaati furka wuxuu muhiim u yahay qofka dhibka loo geystay ama dhibanaha ah si qofka dhibka geystay loo soo xiro uusan mar kale ugu dhiiranin in dembi kale uu galo ama qofka kale qof kale oo waxaa iska dhici kara mararka qaar in qof oo arkaayo oo dembi galaayo kadibna maxaa la dhahaa uu kusii dhiiranaya isagana uu isleeyahay ninkan buu sameeyey lama qabanin lama xirin saas darteeda adigana maxaa la dhahaa sameey cid wax kaa qaadaysa ma lahan si markaa dembiyada aan loo dhiirigelinin dadka bulshada waxaan kula tali lahaa inay la soo wadaagaan amniga inay maxaa la dhahaa ku dhiiradaan inay markhaati furaan taliyaha ayaa sheegay in kooxaha tuugada ay inta badan bulshada ka dhacaan taleefanada iyo agabyada kale ee ay wataan xiliyada ay kusii jeedaan guryahooda